bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabه أجmaعيin ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى bab ma jaءa fi tarikati rasuuli الlahi slى اllah عalyh وslm wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid wixii rasuulka ka tegay slى اllahu عalayhi waslm ee xoolo ama maal ah sida uu xukunkoodu noqonayo tarikadii iyo wixii nebigu ka tegay sala allahu calayhi wasalam ma dadka caadiga uu la mid yahay maalkiisa waa la dhexlaa mise waa ka duwan yahay qaala xadahanaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadahanaa abulwaliid wa huwa hishaam bnu cabdilmelik alطayaalisiy qaala xadahanaa xamaad bnu salama an moxamed can moxamed bni camrin can abi salama can abi hurayrata qaal jaaءat faatimatu ilaa abi bakrin faatima abi bakar bay u timid faqaalat waxay tihi man yarihuka abu bakarow adiga yaa ku dhexlaaya haddaad dhimato qaala ahlii wa waladii ilmahayga ehelkayga iyo ilmahayga qaalat famaa lii laa arihu abii maxaa aniga igu dhacay oonan aabbahay u dhexlaynin marka haddii adiga haddaad dhimato aabbaha ay ilmahaaga iyo ehelkaaga ku dhexlayaan aniga maxaa aabbahay aanan u dhexlaynin marka oo maalkii aabbahay ka tegay rasuulkay ka wadaaye maxaan aniga aanan u dhexlaynin faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sal ll ly slam yaquul waxaan maqlay nebiga oo dhahayo laa nuuratu annaga haddaan ambiyo nahay nalama dhexlo walaakinii acuulu laakiin anigu haddaan abuu bakar ahay waa masruufayaa man kaana rasuulu llahi sal ll ly slama yacuuluhu qofkii uu nebiga masruufi jiray anaa la iga rabaa masruufkiisa wa unfiqu calaa man kaana rasuulu llahi sal ly slama yunfiqu calayhi qofkii nebigu nafaqayn jirayna waa nafaqaynayaa buu yidhi marka ayb laakiin idinka haddaad tihiin reer moxamed dhaxal ma lihidiin leanna ambiyada ilaahay lama dhexlo inaa macaashira alambiyaai laa nuurah wuxuu yidhi marka annagu haddaan nahay ambiyada nalama dhexlo maa taraknaahu sadaqa maa taraknaa wixii aan ka tagno sadaqatun waaye yani wixii markaa annagu aan ka tagnaa waa sadaqo xikmadduna arrintaas waa keenaya oo haddii ambiyada ay noqoto in xoolo laga dhexlo oo ilmahooda ay xoolo uga tegayaan waxaa la dhihi lahaaba waxay u socdaanba waa mulki iyo boqortooyo waxay rabaan inay madax noqdaan markay madax noqdaanna ilmahooda uga tagaan saasaa la dhihi lahaa marka si aan sidaasba aynan u imaanin nebi waxba la adduunyo laga dhexlaaya ma leh oo wixii uu ka tago ummaddaasaa la siinayaa qaadanaysa xikmaddeedu marka waa iska caadi ama aayadda dhehayso yarithunii wa yarihu min aali yacquub iyo wawariha sulaymaanu daawuuda iyo sulaymaan daawuuduu dhaxlay iyo zakariya oo dhahayo ilaahu wiil ilmo isii yarituni aniga idhaxlo wayarihu min aali yacquub irtigaas waxaa laga wadaa waa irti diini ah waa ee maal lagama wado cilmi iyo xikmad iyo kuwa iga dhaxlo ilaahu isii waa ee dad xoolo adduunye iga dhaxlo ilaahu isii nebi inuusan u calaacalaynin waa la garan karaa waana la fahmi karaa ayb marka lowlaa xadiidkan dhaxalkooda waa qaada lahay laakiin xadiidkaana u diiday abubakar marka markii uu u diidayna xadiidkaanuu cuskaday nebigu inuu ka maqlay buu sheegay waana u qireen asxaabtii ayb qaala wafi lbaabi can cumara wa طalxata wالzubayr wcabdالraxman bni cawf wasacdi wcaaishata waabi hurayra qaala waxadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu gariib qariib min hada اlwajhi inamaa asnadahu xamaad bnu salma ayaa isnaadiyey wacabdulwahaab ibni caطaa can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayra wasaأltu moxameda bukhaari baan su-aalay can hada اlxadiidi faqaala laa aclamu axada rawaahu ma ogi qof wariyey can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata ilaa xamaada bna salma maahan ku taalmeeda intaas hay kan warkaasu daldala mana sheegin wax hadda farqi iyo udhexeeyana ma sheegin waqad rawaahu cabdulwahaab kaas ma kuu yaallaa marka toos ma u xadiidka uga xijiyey waayahay wqad rawaahu cabdالraزaq bn cabdالwahaabi bni caطاء can mxamed bni camri can abi slmta can abi hurayrata naxwa riwaayati xamaad bni slmة qala xadaثna bidalika caliy bnu ciisa qala xadaثna cabdالwahaab bnu caطاء qala xadaثna mxamed bnu camri an abi can abi slmta can abi hurayrata hoosuu ka sheegi doonaa can abi hurayrata ana faaطimata faaطima jaaءat abaa bakri wacumara abu bakar iyo cumaray u timid tasأlu miiraahaha iyadoo dhaxalkeeda weydiinayso min rasuuli اllahi sal ll ly slam faqaala waxay yidhaahdeen samicnaa rasuula اllahi sal ly slama yaquul waxaan maqalnay nebigoo dhahayo inii laa uurath aniga laa ima dhaxlo qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laa ukalimukumaa abadan weligay idinla hadli maayo marka famaatat way dhimatay walaa tukalimuhumaa iyadoon la hadlaynin marka maxaa laga wadaa qaala caliy bnu ciisa macnaa laa ukalimukumaa waxaa laga wadaa laa ukalimukumaa tacnii fi hada almiiraahi abadan yacni dhaxalkan mar dambe idinkalama hadlaayo way ee maahan marka weligayba idinlama hadlaayo waa idin goynayaa lagama wado ayb antumaa saadiqaani labadiina runaad sheegaysaan arrinkan dambe oo aabbahay dhaxalkiisa maba idin su-aali doono ayb meeshaa marka shiicada de laba qaladba waa galayaano waxay leeyihiin cumar iyo abubakar waxay u diideen abubakar iyo cumar dhaxalkii faatima ayay hor istaageen waana diideen waxayna dhimatay iyada oo markaa colla ah ayay dhimatay bay dhahayaan laakiin abubakar iyo cumar umaynan diidin dhaxalkii nebiga ee rasuulka isagaa u diiday leanna isagaa yidhi naxnu macaashira alambiyaai laa nuurath annaga nalama dhaxlo iyagana marka amarka rasuulka inay xaggay xagga u dhaafaan waa diideen laakiin ixtiraam iyo weyneyn markay noqoto waa qadarin jireenoo cumar markii uu sameeyey diiwaanu lcataa wuxuu ka bilaabay reer bani haashim inta uunan dad kala qorin iyagana weliba waa u badiyey xool lacagta waa u badiyey oo dadka kale waa uga badiyey maadaama qaraabadii rasuulka ay yihiin salawaatullaahi wasalaamu calayh laakiin wax ayna lahayn inuu siiyo oo uu nebiga ku khilaafo u diidayay cumar iyo abubakar labaduba ay diidayeen ayb ilaa intaas marka wuxuu leeyahay wasa'altu moxamedan laga bilaabo ilaa iyo meeshan usuusha makhduudaadka kuma soo aroorinuu yidhi nuskhada ciraaqi iyo mubaarak fuurina kuma imaanin mizina tuxfatulashraafka kuma sheegin wuxuu yidhi laakiin laakin istadrakahu calayhi alxaafid ibnu xajar ibnu xajar ayaa ka daba istidraag ku sameeyey mizi fi nukati adiraaf lidaa aaharnaa ihbaatahu yacnii warkaan hadda kuma yaallo makhduudaadka kitaabka madbuucada mubaarak fuuriga iyo ciraaqi midna kuma yaallo alxaafid ilmizina ma sheegin tuxfatul ashraaf laakiin inuu sheegay ahayd oo warkan waa jiraa inuu jirana waxaa ku tusayo istidraka calayhi alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar baa marka istidraag ku sameeyey fi nukati dhiraaf hadda ka horna nukatu dhiraafka waa idiin sheegay owhaamta iyo khalalka ku dhacay mizi kitaabkiisa tuxfatul ashraafka ee meelaha owhaamta iyo ay ku jirto waxaa istidraakay ibnu xajar wuxuuna ku magacaabay annukatu dhiraaf dabcooyinkii horena waa isku daabacnaayeen labadooda marka tuxfatul ashraafka iyo nukatu dhiraafka waa isku daabacnaayeen marka dabcadaasoo kale qofkii haysta labada kitaab waa isku haystaa marka faa-iido dheeraad ay leedahay dabcooyinkan laakiin hadda tuxfatulashraafkan hadda daarulgarbiga iyo mwaa tuxfaha keliya waay laakiin bashaar cawaadku waa sheegaa meelaha oo awhaamta ama nukatu dhiraafka istidraakaadka ibnu xajar hoosuu ku qabtaa isaga laftiisa marka wuxuu leeyahy warkaani ibnu xajara istidraakay oo istadraka calaa alxaafid ilmizi saasaan u sheegay buu leeyahay waxyaabaha marka dhinaca marka la fiiriya taxqiiqa cilmiga ee waxaad moodaa shucaybka inuu uga roon yahay qolooyinkan daaru ta'siilka nacam oo iyaga waxay ku dadaalaan daaru ta'siilka makhduudada iyo inay aada isu waawaafajiyaan laakiin waxaad moodaa dhanka yacni xasiilada cilmiga ama maadada cilmiga oogaa isagu ninkani marka iyo maxamed cawaama iyo waa waa waa waa aaday u aaday u u weyn tahay xasiiladooda cilmiga ayb oo waxyaabahan ay u leeyihiin ku saabsan ayb marka warkan wuxuu leeyahay nukatu diraafka u yaallaa ayb waaya warkaanuna aada u fiican yaha runtii maxaa yeelay masder muhiima waaye ee tawjiihan tawjiihan oo laa ukalimukumaa idinlama hadlaayo in laga wado fi hadihi alqadiya inay khaas ku tahay arrin muhiima waay oo markaa yacnii naqdi ku noqon karo ama tawjiih saxiixa noqon karo qofka sunniga oo u noqonaya tawjiih saxiixa ee waxyaabaha shubaha raafidada ee ka imaanaysana waa lagu waa waa ku naqdin karaa ayb meelaha marka in laga calaameeyo u baahan waa ka mid tahay ayb qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri wajhin ayaa la wariyey can abi bakrin الصidiiq can الnabiy sal ه l slam ayb qala xadaثna alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna bishr bnu cmar qala xadaثna malik bnu anas can ibni shihaab can malik bni aws bni اlxadathan qala dakltu calى cumara bni اlkhadaab ayaan usoo galay wadakla calayhi cuhmaan bnu cafaan wazubayr bnu اlcawaam wacabduraxmaan bnu cawf wasacd bnu abi waqaas ayaana usoo galay uma jaءa caliyun walcabaas cali iyo cabaas baa yimaadeen yakhtasimaani iyagoo doodaya oo markaa waxay ku doodayaan maalkii ou rasuulka ka tegey laba mar bay yimaadeen marna waxay u yimaadeen inay dhexlaan oo cabaasna de adeernimadii nebiga oo adeer u ahaa inuu ka dhaxlo casab ahaan uu dhaxlo faatimana calina marka faatima inay dhaxashou rabay sida dadka caadiga loo dhaxlo arrintaa marka waa laga celiyey oo xadiidkaana loo sheegay way iska tageen mar dambey marka yimaadeen cumar ayaa marka maalkii rasuulka inay ayagu maamulaan aynan qaadanin laakiin maamulaan meeshii rasuulkana ay ku bixiyaan sidii marka iyagoo sidaas ah ayay haddana mar kale kusoo laabteen cumar iyaga oo doodayo marka cumar wuxuu yidhi ama sidaas inaad ku wadaan ama inaad aniga igu soo celisaan oo aan maamulo ayb qaala wadakala alay markaa uma jaءa caliyun wاlcabaasu yakhtasimaan faqaala cumaru lahum cumar wuxuu ku yidhi anshudukum biاllahi اladii biidnihi taquumu الsamaءu wاlardu allaan idinku dhaarinaya allaha amarkiisu samada iyo dhulka ay qumayaan ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula اllahi sal l slama qaal nabigu inuu yihi laa nuurah nalama dhaxla annaga maa taraknaa sadaqatun waxaan ka tagna annaga waa sadaqo maadu waa mawsuulo waa maa ay ladii taraknaa aan ka tagno caa-idkuna waa hu waa maxduuf ayb sadaqatunna marka waa khabarkii jumladaa taraknaana waa silat lmawsuul laa maxala laha min alcraab maa wixii aladi ay ladii kii taraknaahu aanu ka tagnay sadaqatun waaye dadka qaar baa marka laakiin waxay leeyihin maa taraknaa sadaqa maadu waa naafiyay leeyihin see noqonee marka wax sadaqaa maba ka teginba annaka ee taas marka waxaa diidayo sadaqatun maxaa loo waa mar waa rafcisan tahay hadday tahay maa taraknaa sadaqatan baa la dhehi lahaa saas maahano ayb qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi falamaa ma ogtihin nebigu inuu saa yidhi haabay dheheen qaala cumaru falamaa tuwufiya rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga markii la oofsaday qaala abu bakrin ana waliyu rasuuli llahi sal ll ly slam aan ahay faji'ta anta wahaadaa adiga iyo kan anadi cabaas adiga cabaasow iyo cali ayaa timaadeen ilaa abi bakrin tatlubu anta miiraahaka adiga waxaad raadinaysa dhaxalkaaga min ibni akiika wiilka aad adeerka u taho nebiga aad ka rabtay wayadlubu hada kanina miiraatha imra'atihi xaaskiisa dhaxalkeeda ayuu raadinaya min abiha ay ka dhaxlaysay faqaala abu bakrin ina rasuula اllahi sal l slam qaal laa nuuratu ma taraknaa sadaqat wallahu yaclamu allana waa ogyahay anahu abu bakr saadiqun inuu yahay run mid run sheegayo baarun baari ah raashidun hanuunsan taabicun lilxaqi xaqana raacayo wa fi lxadiidi qisat طawiila xadiidka marka dee fard lkhumus uu ku keenay bukhaari ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix gariibu min xadiidi malik bni anas qaala baabu ma jaءa qaala الnabiyu sal ly slam ywma fatxi maka wuxuu ku yimid nebiga sal l slam inuu yihi maalintii maka la furtay ina hadihi tani laa tuza laa tugzaa bacda اlyowm maanta kadib lagu soo duuli maayo maka ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna zakariya bnu abi zaa'data can الshacbiy can اlxariث bni malik bni barsa qala samictu الnabiya sal l slam nabigaan maqlay ywma fatxi makata yaquul laa tugzaa lagu soo duuli maayo haadihi tan bacda alyowmi maanta kadib ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro ilaa maalinta qiyaama yacni tan marka maku ujeedaa dabcan meeshaasu ka hadlayaa sindi marka wuxuu leeyahay xaashiyada musnadka ana almuraada waxaa loo jeedaa anahu xarama anahu xaramun waa xaram laa yaxilu liaxadin qof uma xalaal aha gaswu ahlihi dadkiis dadkeeda in lagu duulaa xalaal qofna uma aha aw ilmuraadu macna kaas waa yani lagu soo duuli maayo macnaheeda waa xaram dadka degeni marka ma ma lagu soo duulayo leanna waa xaram in lagu dagaalamona ma bannaano macnaha labaad waxa uu yahay aw ilmuraadu bayaanu baqaa'ihim cala aliimaani ilaa yowmi alqiyaama macnaha labaad wuxuu yahay buu leeyahay dadkaas maka inay dadka joogo iyo meeshaas degan iimaan inay baaqi ku ahaanayaan ilaa ay maalinta qiyaamaha oo maka ay weligeed daarul islaam ahaanayso ilaa qiyaami saaca daarul islaam inay ahaanayso wa cadamu irtidaadihim inaynan diinta ka ridoobaynin xataa yaxilla ghaswahum si xataa yaxilla ghaswuhum ilaa markaa yacni si duulaankoodu ou xalaal u noqdo yani duulaankoodu goormu bannaanaana markay diinta ka baxaan iyagii marka xadiidkan wuxuu damaanayaa inaysan ka baxaynin diinta labadaas macnuu sheegay nuuruddiin asindi xaashiya xaashiyada musnadka ee macnahan dambana ibnu xajar laftiisa waa ishaaray oo xadiidka laa hijrata bacda alfatxi markuu fasirayaba wuxuu yidhi wahadihi bishaaratun fi ana makkata tabqaa daara islaamin abadan marba haddii nebigu yidhi mar laga ma laga hijroon doono maka haddii uu yidhi waa bishaaro buu yidhi ku tusayso maka inay ku baaqi ahaanayso weligeed daaru islaam halkaa marka xaalkeeduna sidaa ahaanaya xadiidkii muslimna waa tuu ahaa iimaanku wuxuu usoo dunmayaa maka iyo madiina markay madiino meeshii uu ka bilowday buu dib ugu soo laabana marka uu meelaha kale kasoo dhammaado halkaasaa uu ku dambaynaya sharta dajaal nebigu sal ll l slam wuxuu tilmaamay makay madiine in ilaahay ka dhowrayo subxaanahu wa tacaala marka shuruurtii haddii laga ilaaliyey iimaanku kusoo meeshaas uu ku dambaynayo axaadiidtu saan ay sheegayso de marka maka dhexdeeda iyo yacnii dadkan iyaga markaas si caama muslimiinta u gaalaysiinayo oo iyagu dhahayaan meel muslim joogaba maba jirtaba adduunka oo dadku marka daarulkufri bay ku nool yihiin dhahayo inay gefsan yihiinaad dareemi marka rasuulkii wuxuu leeya weligeed lagu duuli maayo marka wax loogu duulo meeshaas ka imaan maayo de waxa lagu duulo dhiigga lagu banaystaana waa un gaalnimo sida haalibka ah ayb marka makana weligeed daarul islaam ay ahaana waa daarulkufri iyo halkaanay ka dhacday iyo wax un meelaha laga soo xogxogayo macno badan kuma dhisna ayib labadaas macnaa sindi sheegay ibnu xajarna taasuu ku daray fatxulbaariga oo wafi lxadiidi bishaarat biana makata tabqa daara islaamin abadan saasuu yihi qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wa sulaymaana bni surad wa mutiic diinkana hadda marka in meelo kale meeshii asalka iyo manbaca u ahayd haddii laga waayo ee meesha dambeo hadda aada looga heli looga helayaa maxay tahay marka khayrku mar walba ka dhammaan maayo laba labadaas xaram waana mushaahad sida badan oo wixii meelaha kale khayr laga helo waa laga helaa un iyadana nacam hadday cilmi noqo lahayd iyo hadday tadayun noqo lahayd iyo maxaa yeele ummadda muslimka dhanaa isugu tagta meeshaas nacam qof walbana qalbigau ku hayaayo waa jecel yahay nacam ayb dadka marka in meelo kale loo waaweyneeyo ama meel kale loo dhigo ma fiicna ayb qala wfi اlbaabi can ibni cabaasi wasulaymaana bni suradi wamuطiic qala wahada xadiidu xasanu صaxiix wahuwa xadiidu zakariya bni abi zaa'idata can الshacbiyi laa nacrifhu ila min xadiidihi qaala baabu ma jaءa fi الsaacati alatii yustaxabu fiiha اlqitaal wuxuu ku yimid saacadda la sunneeyo dagaalka in la dagaalamo qala xadaثna mxamed bn bashaar qala xadaثna mعaad bnu hishaam qala xadaثanii abi can qataadata can الnucman bni mqarin qala gazowtu maca الnabiy sal ly slam nabigan la duulay fakana ida طalaca alfajru nebigu wuxuu ahaa hadduu waagu dhasho amsaka waa ka joogsanayay dagaalka xataa taطluca الshamsu ilaa ay qoraxda soo baxdo faإida طalacat qaatala hadday qoraxdu soo baxdo waa dagaalamayay faida intasafa annahaaru maalintu hadday nus noqotona amsaka xataa tazuula shamsu dagaalka waa ka joogsanayay ilaa ay qoraxda ka wareegto faida zaalat ishamsu qaatala waa dagaalamayay xata alcasr uma amsaka xataa yusalliya alcasra ilaa uu ka tukado uma yuqaatilu dabadeed waa dagaalamayey wa kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray cinda dalika meesha agteeda tahiiju riyaaxu nnasri gargaarka alle dabaylihiisa ayaa babbanayaan oo dhabanayso wayadcu lmu'minuuna mu'miniintana way u duceeyaan lijuyuushihim ciidankooda fii salaatihim bay ugu duceeyaan oo dadkii muslimiinta ahna dee salaadihii qiim salaaddii casira la tukanayaa markaa salaadda casir ee salaadda subaxya la tukadana muslimiinta ciidankooday u duceeyaan marka iyadoo ducadaasna dhacday dadkiina ay salaaddii tukadeen ayaa marka dagaalku uu marka la sunneeyaa qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can الnucman bni muqarin biisnaadi awsala min hada isnaad yacni kan ka waslisan ayuu ku wari ayaa lagu wariyey waqataadatu lam yudrik الnucmana bna muqarin qataadana nucmaan ma soo gaarin maata الnucmanu fi khilaafati cumara bni اlkhadaab ayuu dhintay marka waqad ruwiya can nucmaan bni muqarin biisnaadin awsala min hada wuxuu u yidhi kiisa isaga qataada can nucmaan marka xadiidku isnaad kale waxaa jira nucmaan looga warinayo mawsuulna ah qala xadaana alxasanu bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana cafaanu bnu muslim wاlxajaaju bnu minhaal qala xadaana xamaad bnu salma qala xadaana abu cimran aljawniyu can calqamta bni cabdillaahi اlmuzaniy can macqil bni yasaarin ana cumara bna alkhadaab bacata nucmaana bna muqarin ayuu diray ila lhurmusaan ayuu u diray hurmusaan nimankii markaa furuska madaxda u ahaa fadakara alxadiida bituulihi faqaala nucmaanu bnu muqarin wuxuu yihi shahidtu maca rasuuli illahi sal ly slam nebiga ayaan joogay oon xaadiray maciisa fakaana idaa lam yuqaatil awala nahaari maalinta gelinkeeda hore hadduunan dagaalamin intadara waa sugaya xataa tazuula shamsu ilaa qoraxda ay wareegto watahuba ariyaaxu dabayluhuna ay dhabtaan wayanzila annasru nasriguna oo soo dego qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wacalqamatu bnu cabdillaahi huwa akuu bakru bnu bakri bni cabdillaahi اlmusaniy walaalkiis marka sanadkii kale waa kan oo isaga ka wasli ka mawsuulsanaa qaala baabu maa jaءa fi اطiyarati diyarada baasaysiga wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qofku yacnii inuu baasaysto dagaal buu ku jiraa jihaad buu ku jiraa marka inuu baasaysi la yimaado oo uu yidhaahdo waana baabkan hadda isaga wuxuu ugu keenay culimmada qaarna waxay ku keenaan kitaabu dibi qaarna marka hadda halkan isaga wuxuu u keenay dagaalka maadaama dadka badanaa samasaadsiga iyo baasaysiga iyo dagaalada maadaama ay xiriir la leeyihiin oo dadka badanaa haddaysan dad diineed ahayn ee dagaalada ku jira faallow iyo waxaasay adeegsanayaan oo waxay leeyihin maanta say tahay haddaan duulna maroon tahay seen yeelnaa ayay dhahayaan waxaasaa marka la diidaa marka oo waxaa la leeyahay marka waxaanay wax macnaa kuma dhisna qadarka allana qofka ha rumeeya baasaysigan ha iska daayo ayb waatii ninkii la dhihi jiray zaxf abu tamaam waa kii gabay dheer ka tiriyey markii muctasim duulaanu wuxuu u aaday magaalo camuuriya la yidhaahdo turkiga ku taalla markaasay waxay yidhahdeen bil safar miya meelahaasuu duulayay markaasay qoladii wax sheeg sheegi jirtay waxay dhaheen bishaan maya haddaad bishaan duusho waa waad soo jabaysaa iska dhaaf warkoodii ma dhegaysanin waa duulay waa adkaaday marka ninkaa marka abuu tamaam gabay dheer uu tiri marka asayfu asdaqu lambaa'i min alkutubi fii jiddihi ljiddi bayna alxaddi wallacib wax saas oo kale dheer uu tiri fatxu lfutuuxi futuuxa fatxigaas iyo uu aad ugu ammaanayo ayb ou leeyahay marka warkan faalalowga sheegaayo seeftaa ka run badan wax marka wax macno saa ugu sii dhisan maaha meeshaan marka wuxuu keenay waxyaabahaasay xiriir un la leedahay qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan عan سlmة bni kuhayl عan ciisa bni caasim عan ziri عan cabdالlahi qaala qala rasuulu الlah sal ه slm aطyaraة min الshirki baasaysigu shirkiguu ka mid yahay wamaa minaa mid inaga naga midana ma jiro marka wamaa minaa aawo dhammaystirkeedu muxuu noqonaa marka yani mid anaga naga mida ma jiro ilaa diyarada waa gelay walaakina allaha yudhibuhu bitawakul laakiin ilaahay wuxuu ku tagsiinayaa uu ku baabi'inayaa tawakulka qofka wax un qalbigiisa marmar waa iska soo gelayaan laakiin tawakulka ayaa waxaasi ay ku tegayaan oo isagaa tagsiinaya walaakina allaha alla yudhibuhu bitawakuli buu ku tagsiinayaa ayb qaala alimaamu abu ciisa samictu moxamed bna ismaaciil yaquulu kana sulaymaanu bnu xarbin abu ayub alwaashixi yqul fi hada اlxadiiثi wma mina wlakina allaha yudhibhu bالtwakl qala sulayman hada cindii qowl cabdالlahi bni mascuud wamaa minaada inta ka danbayso cabdالlahi bni mascuuda iska leh xadiidka marfuucaana waa adyaratu min ashirki inta kale ibnu mascuuda leh marka intaas ibnu mascuud leeyahay maxaa la dhahaana mudraj ayb mudrajka marka waxyaabaha lagu garta waxaa ka mida duruqda in la jamciyo marka hadda sulaymaan abu ayuub ilwaashixi baa kala soocay qaala wafi lbaabi can sacdin waabi hurayrata waxaabisi waxaabisin itamiimiy wacaa-ishata wabni cumar qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi salamata bni kuhayl warawaa shucbatu ayضa can salamata hada اlxadiid qaala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaثna bn abi cadiy can hishaami can qataada can anasi ana rasuula اlahi sal ly slama qaal laa cadwa isqaadsiini ma jirto walaa diyarata baasaysina ma jiro wa uxibu اlfa'la samasaadsigana waa jecelahay aniga saasuu yidhi laa cadwa marka cudur la isqaadsiiye ma jiro laba macnay leedahay macnaha waxaa laga wadaa sida ibnu xajarna doorto waxay tahay aslanba cudur laysqaadsiiyaa ma jiro sida asalkaana waa saas ayb asalku waa sidaas axaadiidta marka laga fahmaayo in cudur laysqaadsii karana sida fira min almajduumi firaaraka min alasad iyo ninka juudaamka qabo ka cararayo ku qaadsiinin sida aada libaaxa uga cararaysoo kale ee labada xadiid isagu wuxuu leeyahay asalku saan waay kaasna waxaa loola jeedaa saddan lidariica oo waxaa la diidayaa nin juudaan qaba intaad dhex gasho ama nin jiran intaad dheehdo hadhow ilaahay intuu jiradii adiga kuugu rido dabadeed marka aad tirahdid hebelaa ii keenay jiradan arrintaasna marka tawxiidkaagii waxbay waa dhaawace waxbay gaarsiinaysaa si marka adiga tawxiidkaagu u dhaawacmin haba dhexgelin marka marka middan dambe ka carartan waxaa laga wadaa waa saddan lidariica si aadan qadarkii iyo xoogaa aadan afka uga dambaabin ibnu xajar s saasuu leeyahay ibnu salaax iyana wuxuu leeyahay laa cadwaah waa jirtaa cudur waa las isqaadsiintu waa jirtaa laakiin waa sabab laa cadwaa cudur la isqaadsiiya male isqaadsiintu waa un sabab laakiin iyada cudurka ma keento ee cudurka allah keena mar walba walaa diyaarata baasaysina ma jiro wa uxibu lfa'la qaaluu yaa rasuula allah wama alfa'lu samasaadsigu waa maxay qaala alkalimatu ayiba hadal fiican waxbaa loo socdaa shaqaa la rabaa in la qabto dagaalaa loo socdaa hadal fiican qofku inuu ku hadlo rajo fiican muujiyo warkaas oo kale samasaadsiga oo la ogolyahy qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa mxamed bnu raafic qala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu can xamaad bni salamata can xumaydi can anas bni malik ana nabiya sal l slama kaana yucjibuhu nebigu waxaa cajab gelin jiray idaa kharaja lixaajatihi xaajadiisa hadduu u baxo an yasmaca inuu maqlo yaa raashid yaa najiix yaa raashid yaa najiix yacnii mid liibaanay mid hanuunsan waxyaabahaas markau maqlo arrintiisu inay hanuun iyo guul ku dhammaanayso ayuu kala soo baxayay fa'ligu kaas ay marka ayb waxyaabaha marka markau maqla aad buu u jeclaanayay waana ki yidhi suhayl markii uu maqlay sulxulxudaybiya qad sahula amrukum waa kii yidhi yaa waayo ninkan soo galay suhaylaa yimid baa layidhi markaasuu yidhi arrintiina waa fududaatay meel markuu aadayo dadka magacyadan iyo ka kuwan oo kale wuu jeclaa ayb mar mararka kamidana ninbuu wuxuu yidhi ninbuu u yeeray shaqo inuu qabto markaasuu yidhi magacaa hebel iska fariiso magacaa adigana hebel iska fariiso mid kale magacaa magac fiicanuu u sheegay marka markaasuu yidhi kac adiga haddaba marka magacyadaas fiican marka nebigu wuxuu kala bixi jiray khayr iyo wanaagu ka rajayn jiray qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariib xadiidkan marka rijaashiisu waa hiqaad rijaalu saxiix laakiin ibnu xajar annukatu dhiraaf wuxuu sheegay xadiidkan inuu yahay xadiidun mucal qisowna keenay marka cali bnu nasr aljahdami inuu xadiidkan marka uu cileeyey ciladuna marka laysku soo xooriyey waxay noqonay un sanadka riwaayadiisan xumayd can anas xumayd anas xadiidkan toos ugama maqlin bakr bnu cabdillaahi ayuu ka maqlay ayb bakr bnu cabdillaahi can anas marka cilladu marka taasoo kale ay ka dhigayaan qaala baabun fii wasiyatihi sala allahu alayh waali wasalama fi lqitaal dardaarankii nabiga sal ll ly slam uu dardaarmayey dagaalka dhexdiisa qala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can sufyaana can calqamata bni marhadin can sulaymaana bni buraydata can abihi qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa bacata amiiran nebigu wuxuu ahaa hadduu amiir diro calaa jeyshin jeysh korkooda uu ku diro uu madax uga dhigo awsaahu fii khaasati nafsihi bitaqwa allah waa la dardaarmayey fii khaasati nafsihi gaar ahaantiisa alla ka cabsi buu kula dardaarmayey waman macahu dadka isaga la jira min almuslimiinana khayran buu u dardaarmayey war adigana ilaahay ka cabso ummaddan aada wadana khayr maamul wa qaala wuxuu yidhi uqzuu bismi اllaah ilaahay magaciisa ku duula wa fii sabiili llaahina ku duula qaatiluu man kafara biاllaah la dagaalama qofkii ilaahay ku kufriyey marka uqzuu bismi llaahi wa fii sabiili اllaahi waxa loo dagaalamaa maxay tahay ilaahay kelimadiisa bes ujeedo kale wax kale maaha ikhlaaskii waa meeshaas qaatiluu man kafara biاllaahi yaa lala dagaalamaa iyadana man kafara biاllaahi qofkii ilaahay ku kufriyey la dagaalama walaa tagulluu aadaabtii waayo tanna haluul iyo khiyaanaha samaynina walaa taqdiruu dhagarna ha samayninina haddaad intaad heshiis gashaan dadka ha uga bixinina walaa tumathiluu haddaad ka adkaataan cadowgiinana mula ha samaynina muladu waxay tahay qofka in si xun loo googooyo ayb oo cadba mar la jaro oo la yidhaha waa la xanuujinayaa si oo u xanuunsado waxweynna kuma imaanayaan dadkiina waxunay ku baranayaan ayb walaa taqtuluu waliidan ilmo yaryarna ha dilinina dhallaan ha dilinina faidaa laqiita caduwaka cadowgaaga haddaad la kulanto min almushrikiina ah fadcuuhum ilaa ixdaa halaati khisaalin saddex arrimood middood ugu yeer ow khilaalin ama saddex arrimood ayatuhaa ajaabuuka tay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wakufa canhum iskana daa udcuuhum ila alislaam islaamka ugu yeer iyo wataxawuli min daarihim ilaa daari lmuhaajiriin islaamka ugu wac iyo inay kasoo wareegaan meesha ay degan yihiin oo ay biiriyaan daaru lmuhaajiriin madiina inay usoo hijroodaan waa waagaas dabcan dee hijrada nebiga in la imaadaa waajibay ah wa akbirhum ayb hijradana marka casharkii horaan uga hadalnay mar kasta iyadu waa waajib laakiin middan hadda si gaar ahaaneed taasay ugu saabsan tahay wa akbirhum u sheeg annahum iyagu in facaluu dalika hadday sidaa sameeyaan fa ina lahum maa lilmuhaajiriina wa calayhim maa cala almuhaajiriin waxaay muhaajiriintu leeyihiin bay leeyihiin waxaa dushooda waxaa muhaajiriin korkooda ah wain abow hadday diidaan an yataxawaluu islaamnimadii waa aqbaleen laakiin inay soo wareegaan ay diideen fa aqbirhum u sheeg annahum iyaga yakuunuuna waxay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiin muslimiinta reer baadiyahoodoo kale yacnii xuquuqda la siiyo ninka muhaajiriga ma helayaan laakiin islaamnimada waa loo ogolya ayb islaamnimada iyada qofka hadduu qirto ama uu la yimaado ma loo diidayo islaamnimadoodii waa waa ka ansaxaysaa haddaynan laakiin soo hijroonin de wixii markaa muhaajiriin ay mudanayeen ma mutaysanayaan waxaana ka mida marka gargaarka dabcan suurat lanfaal alla waa ka dhahayo in aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili اllahi wاladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhm awliyaau bacd wاladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shay xataa yuhaajiruu wain istansaruukum fi اddiini facalaykum اnnasru ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq adoo axkaamtaasaa imaanaysa markaas ayb oo haddii marka dad muslimiinta heshiis la ah ayagu ay waxyeeleeyaan lo markaasi yacnii ma loogu gargaarayo la iyagaa halkan soo geli waaye wixii kale laakiin gargaar diineed ay warsadaan waa la siinaa haddaynan intaa ahayn yajri yajrii calayhim waxaa ku soconaya korkooda maa yajrii cala alacraab reer baadiyaha waxaa ku socda korkooda laysa lahum fi lghaniimati waalfay-i shay-un haniimada iyo fayga waxba kuma leh ilaa an yujaahiduu inay jihaadayaan maahan fa in abow hadday diidaan fastacin billaah ilaahay kaalmayso calayhim korkooda ku kaalmayso waqaatilhum la dagaalan taa hadday diidaan la dagaalan marka hadda jizye lama sheegin halkan wa idaa xaasarta xisnan dhufays ama qalcad haddaad gaar ka qabato fa araaduuka ay ku doonaan an tajcala lahum ay kaa doonaan inaad u yeesho dimmata allaahi wa dimmata nebiyihi haddaad intaad gaar ka qabato ay ku yidhaahdaan xugunkii alle iyo xugunka rasuulkana sii magan maganta alley maganta rasuulkaan rabnaa hadday sidaa yidhaahdaan falaa tajcal lahum ha u yeelin dimmata allaahi walaa dimmata nebiyihi midna ha u yeelin wajcal lahum waxaad u yeeshaa dimmataka adiga magangelyadaada wa dimama asxaabika iyo ciidankaaga magangelyadooda maxaana laga cararaa marka fa inakum idinka an tukfiruu dimamakum inaad idinka magangelyadiina dhaawacdaan ood ka baxdaan wadimama asxaabikum asxaabtiina dimadooda iyo magangelyadooda inaad ka baxdaana khayrun lakum idiin fiican min an tukfiruu dimat allahi wa dimata rasuulihi alle rasuul magangeliyadooda inaad ka baxdaan yani qofkan hadduu ku yidhaha magangeliyasi anaa magangelye ku siinaya ee magangelye alle iyo mid rasuul ku siin maayo leanna haddaad middaas siiso eed ka daba tagto halis waayo marka mar kasta yacni waxaa la ilaalinaa u fiirso yacni diinka ilaahay iyo ceeb laga ilaalinaya sidiisaba ilaahay diintiisu ceeb ma leh laakiin adiga ficilkaaga ceeb waa ka imaan kartaa ceebtu marka adiga ha lagu nisbeeyo inta diinta loo nisbey lahayo ma fahamteen marka meeshaan waana barnaamij hadda dadku ay fahmi laayihiin qof kasta hadduu rabo inuu wax sameeyo islaamkaasaan qabou leeyahay islaamkii u tarjama hadhow marka waxaasi foolxumadii ka timaado islaamkaa qabaa la leeyahay hadhow lakin haddaad tiraa waxaan war anaa qabo waxaan anaa islaamka ka fahmay xataa haddaad tiraahdid waxay noqonaysaa ceebteeda aday kugu koobnaanayn laakiin kitaab alle iyo rasuulkii iyo alle waa ka waa waa beri bay ka ahaanayaan waana arrin marka fahm u baahan xukunkana saasoo kale u nebigu ka yiri hadday marka isu kaa dhiibaan adiga ijtihaadkaaga ku xukun ha dhihin laakiin xukunka allaan kugu xukuma leanna xukunka alle ma ogid adiga inaad waafaqaysa iyo in kale weliba khaasatan waqtigaas waxyigaas soo degayay oo socday ayb waidaa xaasarta ahla xisnin fa araaduuka ay doonaan an tunziluuhum calaa xukmillahi inaad dejisid falaa tunziluuhum ha ku dejinin walaakin anzilhum calaa xukmika adiga xukunkaaga ku deji fa inaka adiga laa tadrii ma ogid atusiibu xukma allaahi fiihim am laa xukunka alle ee iyaga ku saabsan ma asiibi doontaa mase ma asiibi doontid ma ogid ayb ow naxwadaa ama kanoo kale maadaama aadan ogeyn anaa idin xukumaayo dheh qalad hadduu ka yimaado adiga ha kugu koobnaado marka inta la dhehilaa diintaasaan qabta qofku marka wuxuu noqonayaa haddii laakiin sida kale uu yeelo isagiina diinkii ka leexay ummaddii diinta soo geli lahayd ama fahmi lahaydna isaga fahm xumadiisa iyo tasaruf xumadiisay diinta uga cararayeen isagaana marka fidnadaa sabab u noqonaya qaala wafi lbaabi can الnucman bni mqarin qala waxadiidu buraydata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu axmed qala xadaثna sufyaan can calqmta bni marhad naxwahu bimacnaahu wazaada fiihi wuxuu ku dara fain abow hadday diidaan fakhud minhum ljizyata jizyu kusoo ziyaadiya fain abow fastacin biاllahi calayhim alla u kaalmayso qaala haakada rawaahu wakiicun wagayru waaxidin can sufyaana warawaa gayru moxamed bni bashaar can cabdiraxmaan bni mahdi wadakara fiihi amra aljizyati qala xadaana alxasanu bnu caliyin alkhalaal qala xadaana cafaan whuwa bn mslm aلصfaar qala xadaثna xamaad bnu slmta qala xadaثna haabit can anas bni maliki qaal kana الnabiyu sal ly slam nebigu wuxuu ahaa laa yugiiru inuunan duulaynin ilaa cinda salaati اlfajri salaada subax agteeda ayuu duuli jiray fain samica adaanan adaan hadduu maqlo amsaka waa ka joogi jiray dagaalka waa ka joogi jiray wailaa agaara haddii kale marka waa waa duuli jiray wasta marka meesha waxaa laga qaadanaya de aadaanku wuxuu keenayaa meesha haddii laga addimo oo aadaankeedana ou muclan ou yahay oo bannaanka uu yaallo daartu inay tahay daarudaaru islaam culimada qaaraana saas dhahaan oo addaaru daaru islaam inay tahay daartu inta laga addimayo qurdubi laftiisa waidaa naadaytum ila salaati ittakhaduuha huzuwan walaciban aayaddaas markuu fasirayo waa sheegaan ama yacnii mufasiriintu meelahaas waxbay ku sheegaan marka tasarufka rasuulkana waxaa ka muuqda markuu aadaankaas maqlo wuu ka joogi jiray wastamaca daata yawmin maalin wuxuu dhageystay fasamica rajula nin buu maqlay yaquulu dhahay allahu akbar allahu akbar qaala wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi cala alfitrati faqaala wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah faqaala kharajta min annaar naartii waa ka baxa qala alxasanu waxadaana abu lwaliid qala xadaana xamaad bnu slma bihada lisnaadi milahu qala wahada xadiidu xasanu صaxiix ayb hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed